wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa magaalada caynabo tababar afar cisho socday ugu soo xirtay shaqaalaha tallaalka ee xarumaha caafimaadka gobolka saraar tababarkan ayaa ku saabsanaa korqaadista xirfadda shaqaalaha caafimaadka gaar ahaana kuwa bixiya adeega tallaalka iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka saraar cali nuur xaaji iyo madaxa tallaalka gobolka saraar cali cabdiraxmaan ayaa ka waramaya ahmiyadda uu lahaa tababarkan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan tababar loogu hayay alaha caafimaadka xarumaha qeybta biga departmentiga kuwaasoo kolley uu maanta inoo soo xirmayo shir inoo socday ama tababar loo qabanayo shaqaalaha gobolka muddo afar cisho ahaa aada baan ugu mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha iyo tiimka who maanta waxaa noo soo xirmay tababarkeenii inoo soo socday muddada afarta cisho oo ahaa immunisation maractiis kaasoo wasaaradda caafimaadka ugu tala gashay in tayada aqoonta kor loogu qaado tallaalayaasha sidaa qiimaha la aad uga soo qaybgasheen baan idigu mahad celinayaa waxaan kaloo idigu dardaarayaa tababarka aad qaadateen inaad weelaysaan qof waliba wuxuu halkan ka kororsaday keligii inaanu ku eekaane isagiiyo buugtiisii uu kula noqdo wixii ka xun inuu dib u hagaajiyo mid kalena waan idin dardaarayaa oo kolley qofkii wixii uu maanta halkaa ka faa'idaystay ayuunbaa hadhow lagula xisaabtamaya raxmaan raxiim farxad weyn bay maanta ii tahay inuu inoo soo gabagaboobo tababarkeenii inoo socday dhowrka maalmood maanta waynu ku sugannahay gobolka saraar magaala madaxdiisa caynaba waxaa farxad weyn noo ah inaanu markaasi maanta soo gebagabayno tababar u socday tallaalayaasha xarumaha caafimaadka ee gobolka saraar oo dhan kuwaasi oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka saraar uu ka kooban yahay farxad weyn bay maanta noo tahay waxaananu aada ugu faraxsannahay muddadii tababarku socday in markaasi xubnuhu ay si firfircoon markaasi ay uga qayb qaadanayeen tababarka ay uga qayb qaateen waxaa kaloo maanta farxad weyn noo ah in maanta aanu soo gebagabayno tababarkii dhowrka maalmood noo socday midna waxaan kula dardaarmayaa dhammaan tababarayaasha dhammaan tallaalayaasha caafimaadka ee ka kala socda degmooyinka gobolka saraar ka kala socda kuwaasi oo aanu faranno waxyaabihii ay halkan ka qaateen ama casharadii ama khibraddii ay halkan ka qaateen in ay markaasi ka fuliyaan oo lagu arko shaqada ay u qabanayaan markaasi communitiga ama markaasi bulshadooda ay u qabanayaan waxaanu doonaynaa in aad markaasi noqotaan not only markaasi keliya town inaydaan noqonin tallaalayaal qura aydaan noqonin ee aad ka qayb qaadataan bulshada iyo sidii loogu wacyigelin lahaa sidii ay tallaalka u qaadan lahaayeen wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa muddooyinkan waday sar u qaadista tayada shaqaalaha caafimaadka somalilan